runtii xiisadaas hadda waxaad moodaa inay tahay bal sida hadda ruushka uu ka yeero ukraine oo aan hadda kala caddayn inuu duulaan ku qaadi doono iyo in kale ilaa iyo hadda waa waa kan boqol kun oo ciidan a xuduudda soo dhigay dadku badankiisu waxay leeyihiin duulaan buu ku qaadayaa isaguse weli ma qiran oo waa inkiraya wuxuu leeyahay madaxweynaha ruushku annagu duulaan uma soconno waxaan rabnaa un keliya in nato ay naga dayso xuduudan iyo isballaarintan ay isku kaayo soo ballaarinayso marka haddii ay dhacdo in dowladda ruushka ay weerara ku qaaddo ukraine tallaabada u bannaan nato ee qorshaha ugu jira oo maraykankuna uu hormuudka ka yahay maxay noqon kartaa midda koowaad waa sheegeen waa cunaqabatayn in la saaro keliya wax kaloo hadda lagu samayn kara male sababtoo ah dagaal hadduu ku qaado ukraine waa iska dhicinaysaa waxbay isku dayeysaa marka inay hub iyo ku caawiyaan tababar iyo waxyaabo yar yara iyaga waa dhici kartaa oo ay ka caawiyaan dhanka militariga si aan macno lahayn sababtoo ah ukraine naato kuma jirto marka iyagu kuma khasbana inay difaacaan ruushka dagaalka keliya oo ay ku qaadi karaan waxa weeye inay cunaqabatayn saaraan cunaqabatayntaasoo inta badan noqon karta mid ama effective oo wax ka tarta macnaha oo micno leh iyo miduu iska indha tiro aan macno badan aan aan samaynayn marka waxaad moodaa inay hadba ay ku xirnaan doonto sida ay iyagu gacan uga geystaan dagaalka uu ku qaadayo ukraine hadday dhacdo ciidamadan sideedda kun ka badan ee uu heeganka geliyey maraykanka maxaa loogu talagalay ciidamada sideedda kun iyo shanta boqol oo hadda uu u yeeray nuxurkooda waxa weeye laba mid inay marna ka qayb qaataan ee dhoolatus ka socda badda mediterraneanka midda kalena wuxuu yidhi waxaan ku xoojinaynaa bariga yurub dalal badan oo waxaa jira naato ku jira oo iyaguna cabanaya oo waxay leeyihiin ruushku hadduu ukraine la wareego ma ku ekaan doonaa halkaas marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxaan niyadda ugu dhisaynaa oo aan ku kaalmaynaynaa oo aan ka agdhowaaneynaa difaaca dalalkaas naato ku jira oo bariga yurub ah cabdikafaar waxaad carabka ku dhuufatay in maraykanka waxyaabaha uu ka fakerayo in ay tahay cunaqabatayn maamulka bidenna waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah in cunaqabatayn xagga technolojiyadda uu saarayo ruushka haddii uu faragelin ku sameeyo ukraine marka taasi ma tahay jawaabta ku filan in dowladda maraykanka ay ka bixiso haddii ruushka uu galo ukraine midda kaliyo hadda u furanba waaba intaas inuu cunaqabatayn saaro cunaqabataynta ilaa iyo hadda xataa lafteeda waxaa laga fakerayay ma cunaqabatayn dhaqaalaha mise wax kaleoo ka duwan baa jiroo wax yeeli kara taasaan kala cadlayn marka wuxuu yidhi technolojiyada casriga iyo waxaan ka cunaqabataynaynaa waxyaabahan combyuutarada iyo softwareka iyo waxyaabahan maaragtay casriga ah oo hadda uu inta badan kasoo iibsado shiinaha oo hadda laleeyahayba boqolkiiba toddobaatan ku dhawaad wuxuuba ka gataa shiinaha marka waxyaaba yar yar ahoo aad moodo inay ku salaysan yihiin technolojigaas cunaqabataynta la saarayo iyo bankinka waxyaabaha loo yaqaano oo markii maaragtay lacagaha iyo laysu dirayo swift wax la yidhaahdaa jira oo nidaam ay bangiyadu iskula hadlaan iyo waxyaaba saas ahoo sida lacagahaas la isugu gudbiyo iyo in bangiyada reer galbeedka laga xiro iyo in maaragtay softwareka iyo qalabka casriga iyo waxyaabahaasoo dhan in laga xakameeyo laakiin ayaga laftooda waa la ysku hayaa effectiveneskooda ama ama awoodda ay yeelan karaan waxay ka tari karaan waxaa kaloo kasii daran dhibka iyadu ay keeni doontaa la yidhi oo dhaqaalaha kambaniyada maraykankana waxbay u geysan karaysaa oo asagao kuma koobnaan doonto isagiyo shiinaha na waa isu soo dhowaan doonaan marka ciladaas kalena waa keeni kartaa inay halkaas isxulafaysi ayan hadda xoog ugu jirin inay sii dhex galaan na waa keeni kartaa marka hanjabaadahaasi iyo degniinaha noocaasa ee ay neto iyo maraykankaba ay bixinayaan ma noqon kartaa kuwo ka horjoogsan kara dowladda ruushka in ay faragelin ku samayso ukraine oo ay dib uga noqoto maya maya maya ruushku wuxuu leeyahay ukraine reer galbeedkaa wadoo ka hadlaye shaqada kuma lihinba annagu reer galbeed baa waxay rabaan inay nato fidiyaan oo xuduudka iyagii hub iyo gantaallo iyo soo dhoobay oo isballaarinaya marka waxayba leeyihiin ukraine iyo ruush baa weeraraya iyo waxaasoo dhan waaba qiiqisku qaris bay leeyihiin waxaad carabka ku dhufatay in dowladda maraykanka iyo neto waxyaabaha ay ku caawin karaan ukraine inay ka mid tahay inay hub siiyaan oo isaacidaad dhinacaasa ay ku xoojiyaan si ay isaga difaacdo ruushka ruushka iyo ukrainena ma ah laba awoodoodoo siman marka haddii ay dhacdo in ruushka uu cagta mariyo ukraine maxaa damaanad u ah ukraine wax laga qaban kara male sababtoo ah ukraine nato kuma jirto looma hiilin karo lagama kicin karo dad fara badan oo ruush ah oo ruushka la jiraa jira gobollo badan laba ilaa iyo laba gobol oo laga haystaa jira oo dad ruusha ay haystaan oo dhexdooda ka qasan marka arrintaas hadduu duulaankaas qaado wax laga qaban karo haba yaraatee ma jiraan oo aan ahayn cunaqabatayntaas iyo in breshar caalamiya la saaro in security councilka iyo halkaa la aado in si uu maaragtay looga dhaadhiciyo inuu dalku waa xore uusan dalkaas dadowrihiisa iyo ku xadgudbin iyo halkaa inay aada iyo cunaqabatayn maahee wax kaloo macno badan oo laga samayn karaa ma jira dalalkan hadda ishaysta ruushka iyo maraykankaba hormuud ha ka ahaadeena waa dalalka adduunka dhinaca nucleerka hoggaanka u haya ma laga yaabaa inay taas noqoto obshano banaanaan kara haddii xaaladdu qaraaraato maya dagaal kulul oo nucleer ah ruushka iyo maraykanku midna shuqul kuma le umana jeedaan suurtagal ma aha inay nucleer iyo waxaas iyo dagaal heelka heerkaasi inay gaarto laakiin waxaa meesha ku jirta sidii ay strategically ama maaragtay iyagu isu qaabayn lahaayeen in nato iyo reer galbeedkuna ruushka iyo xuduuddiisa ku dhowaado oo uusan dalalka kale ku fidin oo ama bariga yurub ah ama meel kale oo aanay noqon arrintaani dee jantaa rogan oo hadba dalkuu raba uusan ku duulin ayaga xakamayntaasa u daran maahane dagaal xabada iyo dagaal maaragta nuclear laysla aado iyo suurtagal maaha sababtoo ah dagaal nuclear oo maraykanka iyo ruushka waxaa loo yaqaan waxa la yidhahdaa mutual destruction isbaabi'in rasmi ah qofna badbaadi maayo marka taas kuma jirto qorshaha